بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo afartanaad ee suuratu alambiyaa waxaanu ku joogaa aayadda sagaashanaad haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay tahdiidu alkufaari bilcadaabi alaliim goodiga loogu goodiye gaalada cadaabka daran ee aakhiro ku dhacaya waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga hadlay aayaadkan aynu caawa qaadan doono qasaskii ambiyada oo suuraddan la yidhaahdo suuratul ambiyaa waxay kula magac baxday al ambiyaa ee magacaa loogu bixiyey waa qasaska ambiyada ee lagaga warramay dhexdeeda waxaa markaa aynu qaadan doonaa caawa qisooyinka afar iyo toban nebi oo ambiyadii rabbi uu soo diray ka mid ah waxaa ugu horeysa qisatu muusa wa haaruuna calayhima assalaam waxaa ku xigta qisatu nabiy llaahi ibraahim calayhi assalaam maca qowmih wa hibatuhu isxaaqa wa yacquuba nebiyeyn waxaa ku xigta qisatu luutin calayhi assalaam maca qowmih waxaa ku xigta qisatu nuuxin calayhi assalaamu maca qowmih wa qarqi lmukadibiina bihi waxaa kusii xiga qisatu daawuud wa sulaymaana calayhima assalaam waxaa ku xigta qisatu nabiy llaahi ayuub calayhi assalaam waxaa kusii xigta qisatu nabiy llaahi ismaaciil wa idriis wadilkifli calayhim assalaam ajmaciin waxaa ku xigta qisatu nabiy llaahi yuunus calayhi assalaam waxaa ku xiga qisatu zakariya calayhi assalaam wa bishaaratuhu biyaxya calayhim assalaam ambiyadaas ayaa wararkooda iyo qisaskooda aayaadkan aynu ku qaadan doonaa caawa biidni illaah allah waxau ihi subxaanah qul inamaa undirkum bilwaxyi walaa yasmacu summu dducaa'a idaa maa yundaruun qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow innamaa undirukum waxaan idinku digayaa uun bilwaxyi waxyigaa munasalkee laygu soo dejiyey ayuun baan idinkana idinku digayaa si aad cadaabka uga cabsootaan oo idaan rabbi u caasiin ilaahay raxmaddiisana aada u rajaysaan oo alle u caabudaan walaa yasmacu ma maqlaan assummu kuwa dhagahala waa jamcu asam kuwa dhagahali ma maqlaan adducaa'a yeedhmada iyo dhawaqa idaa maa yundaruuna marka loo digayo oo haddii digniinta loo digayo ay ka dhagalaa yihiin bushaarada loo bushaaraynayo mayay maqlayaan waa maya laakiin kol haddaanay nadaaradaba maqlayn bishaaradana hadalkeedaba daah waayo ruuxu cabsigelinta iyo takhwiifkuu u dhaga nugul yahay oo uu ka baqdaa taasi hadday damqi weydo dareenkooda ama ay dhaqaajin weydo dee bushaaradana hadalkeedaba daah sidaa waxaa tilmaamaya jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka oo waxa uu odhanayaa idaa maa yundaruuna wakadalika albishaaratu laakin qudima alindaaru lianna man lam yasmac atakhwiifa laa yasmacu atabshiira waxa uu yihi sidaa aanay digniinta u maqlaynay uga dhagalaayihiin ayay bushaaradana uga dhagalaayihiin ilan ambiyada rabbi uu soo diray waa mubashiriina wa mundiriin labadaasaa wada socdo oo in cidda rumaysana loo bushaareeyo cidda beenisana loo digo cadaabka lagu cabsigeliyo marka waxau yihi siday digniinta uga dhagalaayihiin bay bishaaradana uga dhagalaayihiin laakiin waxaa loo soo hormariyey waxa weeyaan digniinta waayo ruuxa aan cab yacni digniinta iyo takhwiifka iyo cabsigelinta ruuxa maqli waayaa bushaarayntana ma maqlo wala in masadhum allah waxau yihi wala in masadhum wallaahi la in masadhum haddii ay taabato kuwan gaalada ah nafxatun wax yar oo min cadaabi rabbik rabbigaa cadaabkiisa ka mid ah yacni waa nafxada shayga laydhiisa ama dabaysheeree soo dhacdaa laydhaa nafxa markaa waxoogaa yar oo sida dabaysha ama laydhaa yar oo kaliya haddiiba ay taabato layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan yaa weylanaa alla hooggayaga eh ay haadaa awaanuka faxdur xilligaagii waa kana soo xaadir hoogow macnaha hooggay u yeedhanayaan waxay odhanayaan markaa yaa weylanaa hooggayagiiow innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiina ayaanu ahayn jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka waxa uu ku odhanayaa fii haadihi alaayati mubaalagaat aayaddan waxa ku jira waxyaabo mubaalagaad oo lagu xeel dheeraaday sida loo cabirayo ama loo tilmaamayo mubaalagaadka waxaa ka mida dikrulmasi taabashaa la tilmaamay marka cadaab weyn oo ku dhacayba maahe waa taabasho waxaa lagu xeel dheeraaday yaraanta uu yaryahay waxaa kaloo ka mida mubaalagaadka wamaa fi nafxati min macna alqila iyo nafxada la cabiray yaraanta ku jirta fa inna asla nafxi hubuubu raayixati shay waayo nafxi asalkeeda waxaa la yidhaahdaa nafxada shayga laydha ama dabaysha yar ee soo dhacdaa la yidhaha nafxa marka nafxaduna waxay tilmaamaysaa macna alqila yaraan waalbinaau daallu cala almarati qaab dhismeedka kelmadda ee tusinaya hal marna yaraan buu tilmaamayaa oo nafxadu waa masdaru mara waa facladii darabtu darbatan oo kale marka waa hal mar masdaru mara la yidhaha faclada marka binaaguna wuxuu tusinayaa hal mar iyaduna waa yaraan watankiir iyo nakiraynta la nakireeyo dee nafxatun lama macrifayn intaasoo shay oo ku kulmay nakiraynta wasanka waxa weeyaan masdaru maraha tilmaamaya shay hal mar dhacay iyo nafxada lafteeda oo yaraan tilmaamaysa iyo masiga oo taabasho ah intaasoo shay oo ku kulmay waxay tilmaamayaan wax aada u yar oon la tilmaamiba karayn haddana intaas ayaa hoog iyo ba ay u yeedhanayaan oo aanay xamili karayn wax ka weynna maxaad u malayn weeyi wallaahi lain masadhum haddii ay taabato nafxatun wax yar oo min cadaabi rabbik rabbigaa cadaabkiisa ka mid i hadduu taabta nebi moxamedow layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan yaa weylanaa hooggayagiiyow xilligiisii waa kana kaalay innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiin oo gardaran allah waxau idhi wanadacu waxaanu soo dhigaynaa maalinta qiyaame oo aanu keenaynaa almawaasiina ay nuxdiruhaa abuu jamalku odhanayaa futuuxaadka waxaanu keenaynaa ama soo dhigaynaa almawaasiina miisaanadii alqista ee cadaaladda ahaa liyowmi alqiyaama ay liajli yowmi alqiyaama maalinta qiyaame darteed baanu miisaanada cadaaladda usoo dhigaynaa si dadka loogu kala saaro jalaaludiin almaxalli isagu laamta wuxuu ka dhigayaa bimacnaa fii oo macnuhu markaa wuxuu noqon liyowmi alqiyaama fii yowmi alqiyaama maalintaa qiyaame dhexdeeda ayaanu mawaasiintii cadaaladda soo dhigaynaa oo falaa tudlamu la dulmin maayo nafsu nafna la dulmin maayo shay-a waxba waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum nafna waxba laga dulmin maayo min naqsi xasanatin aw ziyaadati sayi'a ayuu maxalligu odhanayaa wanaagay samaysay in laga duudsiyo oo laga nuqsaamiyo ama xumaan aanay samayn waxa weeyaan lagu kordhiyo oo loo xambaariyo labadaa midna lagu dulmin maayo wain kaana mithqaala xabbah wain kaana hadduu ahaaday huwa camalku yacni camalka siyaaqa laga fahmayo waxaa la miisaamayaa waa acmaasha iyo damiirka ku asturan kaana u celi marka wain kaana hadduu ahaaday ay huwa camalka la miisaamayaa hadduu ahaaday mithqaala xabbatin xabbad wax leeg oo min khardalin geedka khardalka ah waxaa la yidhaha geedka khardalka iniyaha ama firida ama midhihiisa waa waxa ugu yar ee yaraan tusaale loogu tilmaamo waa midho aada u yaryar oo aada yaraanta yacni tusaale loo soo qaato marka waxaa la tilmaamayaa wax ka weyn iskaba daaye xabad firi ama xabad geedka khardalka ah midhihiisa xabad ka mida wax leeg oo camal uuna ruuxii sameeye waa la keenayaa miisaankana waa loo saarayaa faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah qudhaanjo wax leeg oo khayra ninka sameeya waa arkayaa abaalkeeda intaa in leegoo shara ninkii sameeyaana abaalkeeda iyo cuquubadeeda waa helaya alla waxau ihi wain kaana hadduu ahaado huwa camalkaasi mithqaala xabbatin yacni xabbad wax leeg oo min khardalin geedka khardalka ka ahaaday yacni xabadda ama midhka geedka khardalka midhihiisa ka mida wax leeg hadduu camalku ahaaday qadarkaa ataynaa waa la imanaynaa bihaa yacni midqaalu xabbahaas midhkaa yaree khardalka ah waxaa leeg waanu la imanaynaa oo xabbatu khardalka camalka leeg ayaa bihaada loo celinayaa marka intaa in leeg hadduu camalku yahay ataynaa waa la imanaynaa bihaa xabaddaa yaree khardalka camalkaa leeg waanu keenaynaa wa kafaa binaa annakaa ku filan baa alla uu yidhi xaasibiina kuwa dadka xisaabiyana annakaa ku filan walaqad aataynaa muusa wa haaruun afar iyo tobankii nebi qisadoodii halkan ay ka bilaabantay muuse iyo haaruun baana loogu horreysiiyey ilaahay waxau ihi wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusa nebi muuse iyo wa haaruuna nebi haaruunba alfurqaana kitaabkii xaqa iyo baadilka kala saarayee towraad ayaanu siinay wa diyaa'an iyo iftiin ayaanu siinay jahliga iyo dulumaadka gaalnimada ay ku iftiinsadaan si ay ugaga baydhaan iyo wadikraa xus iyo waano ayaanu siinay oo lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada u sugan oo macnaha furqaantaa iyo iftiinkaa iyo waanadaa lagu waantoobayo waxay u sugan yihiin kuwa alla ka baqa maxaa loogu gaar yeelay waa liintifaacihim biha dadkoo dhan baa loo soo rogay laakiin kol hadday iyaguni ku intifaaceen oo wax ku qaateen waxaa laga tilmaamay sidii wax iyaga uunba loo keenay oon cid kaleba aan loo soo rogin waayo iyagaa wax ku qaatee kuwa kale waa ka baydheen alladiina muttaqiintaasoo yakhshowna ka cabsoonaya rabbahum rabbigood ka baqaya bilgaybi xaal ay maqnaansho rabbigood kaga sugan yihiin oo rabbigood aanay arkayn oo indhaha aanay ku hayn ilaa adduunyada rabbi lagu arki maayo aakhira unbaa jannada muuminiintu ku arkayaane ama bilgaybi xaal ay maqnaansho kaga sugan yihiin dadka sida uu jalaaludiin almaxalli uu isagu soo qadarayo oo waxaa loo jeedaa markaa dee khalwadooda gaarka ah markay ku sugan yihiinoo gooni u cibaadaysanayaan rabbi iyagoo la gaar ah wa hum iyagu min asaacati saacadda xaggeedana mushfiquuna kuwa ka baqaya weeyi muttaqiintaasi wa haadaa kani oo qur-aanka ahi dikrun waano lagu waantoobo weeyi waanadaasoo mubaarakun la barakeeyey waanadaasoo ansalnaahu aan soo dejinnay ee afa antum idinku lahu qur-aanka munkiruuna ma kuwo dafiraya oo diidayaa tihiin haadihi alaaya ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala qur-aanku inuu yahay mubaarak mid khayrkiisu badan yahay if iyo aakhiraba waana xaqiiqa hubaal oon shaki lahayn oo qur-aanka barakadiisu waa badan tahay yaase helaya barakada qur-aanka muqaatil ibnu sulaymaan baa tilmaamay calayhi raxmatullah oo waxauu yidhi huwa barakatun liman camila bihi wuxuu qur-aanku barako u yahay waxa barakadiisa gunteeda gaadhaya oo ku guulaysanaya waxa karaamada qur-aanka helaya dee ruuxa ku dhaqmee tacaaliimtiisa ku toosnaada ninka kalese walow xuruuftiisa haba akhriya hadduu xuduudiisa dayaco barakada iyo asraarta qur-aanka u dhaadhici maayo dhandhaminna maayo oo ku guulaysan maayo aayaad kalaa rabbi ku tilmaamay barakada qur-aanka waxaa ka mid a suuratul ancaam aayadda labiyo sagaashanaad ilaahay waxa uu ku yidhi subxaanah whada kitaabu anzalnaahu mubaarak musadiqu aladii bayna yadayhi walitundira uma alqura wman xawlaha waladiina yuminuuna bialaakhirati yuminuuna bih wahum calaa salaatihim yuxaafiduun allah waxau ihi subxaanah kani waa kitaab aanu soo dejinnay oo la barakeeyey oo khayrkiisu fara badan yahay waa mubaarak kahiirun khayruhu dunya wa aakhira khayrkiisu waa badan yahay if iyo aakhiraba musadiqu aladii bayna yadayh waa mid rumaynaya kutubihii ka horreeyey oo xaqii iyo towxiidkay kutubihii hore la yimaadeen waa u markhaati kacaya waanu rumaynayaa sidii towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahiima wa muusa walitundira uma alquraa waman xawlaha waxaa kaloo loo soo rogay kitaabka ama loo soo dejiyey si aad nebi maxamedow ugu digto magaalooyinka hooyadood ta asalka iyo asaaska waa waa maka eh iyo cidda hareeraheeda ah oo maki waa xuduntii caalamka iyo udubdhaxaadkii waman xawlahaana waa caalamkii oo dhan oo kulli wixii ka soo hadhay xawlaha uunbay soo noqonayaan dhinacay ka xigaanba marka makadaa asalka ah iyo waxa hareeraheedo caalamkaoo dhana si aad ugu digto ayaanu qur-aanka kuugu soo dejinnay waaladiina yu'minuuna bilaakhirati yu'minuuna bih kuwa aakhiro rumaynayaana qur-aankana waa rumaysan yihiin wa hum calaa salaatihim yuxaafiduun salaadoodana waa ilaashanayaan wakhtigeeda iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo waajibaad iyo xuquuq waxay leedahay oo dhan ayay u dhammaystirayaan oo aanay waxba ka dhimayn aayadda kale waa suuratu lancaam lafteeda aayadda boqol konton iyo shan oo allah waxau ihi subxaanah wa hada kitaabun anzalnaahu mubaarak fattabicuuhu wataquu lacalakum turxamuun kani waa kitaab aanu soo dejinnay oo la barakeeyey ee raaca oo rabbi ka baqa si laydinku naxariisto oo raxmadda rabbi aa u gaadhaan aayadda kale waa fii suurati saad aayadda sagaaliyo labaatanaad kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab ilaahay waxau ihi kani waa kitaab aanu kugu soo dejinnay nebi muxamedow kaasoo la barakeeyo khayrkiisa iyo nafcigiisa adduun iyo aakhiraba u badan yahay waxaananu kuugu soo dejinnay inay dadku aayaadkiisa u fiirfiirsadaan oo ay ku tadabburaan oo ay ka fakeraan macaanidiis oo ay dhuuxaan oo si dhaba ay u dhandhamiyaan iyo inay ku waantoobaan dadka caqliga fayowlihi oo wax ku qaataan marka aayaddan iyo aayaadka kale u markhaati kacayaaba waxay tilmaamayaan barakada iyo karaamada qur'aanka laakiin barakada qur'aanku dee waxaa lagu helayaa sida aynu tilmaannay qur'aanka in dhaqan laga dhigto ee aan dusha uun waxa weeyaan la dul cararinunoo waxa weeyaan xuruuftiisa uun aan lagu dadaaline xuruufta iyo xuduuddaba la wada waxa weeyaan ilaaliyo allah waxau ihi walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunnaa bihi caalimiin wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay ibraahiima nebi ibraahim rushdahu hanuunkiisii baanu siinay macrifaduu ilaahay gartee uu aqoonsadee uu rumeeyey dabee towxiidka uu ku toosnaaday ama xujadii iyo daliilkii towxiidka ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu nicmeeyey siduu aayaddii kaleba rabbi ugu yidhi watilka xujatunaa aataynaaha ibraahiima calaa qowmi wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay ibraahiima ibraahim rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu hore ay min qabli buluuqihi intaanu qaangaadhba noqon yaraan baanu ku hanuuninay waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray min qablu ay min qabli muusa wa haaruun muuse iyo haaruun hortood ayaanu hanuunkiisa siinay ibraahiim wa kunnaa waxaananu ahayn bihi ibraahim caalimiina kuwa garanaya annahu ahlun lidaalik arrintaa inuu mutaystay oo istaahilo uu xaq u leeyahay id wakhti ayaanu siinay hanuunka aataynaada ku tacalluqi qaala wuu ku yidhi ibraahim liabiihi aabihi iyo wa qowmihi reetolkiiba maa haadihi tani maxay ahaatay attamaahiilu ee sawirada sanamyada ah waa sanamyo lasoo sawiray taallooyin meel lagu soo taago geeda iyo dhagaxaan laga soo qorqoray marka waxa uu ku yidhi maa haadihi tani maxay ahaatay attamaahiilu ee sawirada ah ama taallooyinka waa sawiradii sanamyada ahaaye allatii taasoo antum idinku lahaa sanamyadaasi ama sawiradaasi cibaadadooda caakifuuna aad ku dulnegidihiin oo laha licibaadatiha maa haadihi tamaahiil sawiradani maxay yihiin allatii sawiradaa iyo sanamyadaasoo antum idinku lahaa licibaadatihaa cibaadada aada caabudaysaan caakifuuna kuwa ku dulnegi aad tihiin oo aad yani waxa weeyaan ku dul sugan tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen wajadnaa waxaanu ka helnay aaba'anaa aabbayaashaya oo lahaa asnaamtani caabidiina caabudaya ayaanu ku soo gaadhnay ama wajadnaa bimacnaa calimaba ka dhigo wajadnaa waxaanu ku ogaanay bay yidhaahdeen aaba'anaa aabbayaashayo caabidiina kuwa caabudaya inay ahaayeen lahaa asnaamtani ama sawiradani marka xaalka yagu waa innaa wajadnaa aaba'anaayo sidaanu ku soo gaadhnay uun baanu ku dhaqmaynaa waxaa la yidhaha usuusha jaahiliyada iyo kufriga iyo xumaano badan waxa asaaska iyo gundhiga u ah waa waxaa la yidhaha ataqliidul acmaa kudayashada indhahala sidaanaanu arki jirnay ama aabbayaashaya ku soo gaadhnay maaha diina daliil baa lagaa doonayaa qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim laqad kuntum lawallaahi qad kuntum waxaad ahaydeen antum idinka iyo wa aaba'ukum aabbayaashiinba waxa ahaydeen idinka iyo aabbayaashiinba fii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan baadida oo mubiinin ay bayiinin cad qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tana ma waxaad noola timid ibraahiimow bilxaqi ma xaq baad noola timid am anta mise adigu min allaacibiina kuwa ciyaarayaad ka mid tahay ibraahiimow ma dhabba mise waa dheeldheel miyaad nagu ciyaaraysaa mise waxaad sheegaysaa waa kaa dhab qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim bal iskaba dhaaf inaan idinku ciyaarayo o idinkuma ciyaaraye waa idraab ibtaaliya macnaha lacibka ayaa uu anfiyaya ama uu diidayaa markaa bal iskaba dhaaf inaan idinku ciyaaro oo idinkuma ciyaaraye e rabbukum rabbigiin rabu samaawaati samooyinka rabbigooda weeyi iyo walardi dhulalka rabbigooda alladii rabbigaasoo fatarahunna abuuray kolkii hore isagoon cidna kaga dayan wa khalaqahunna calaa gayri mihaalin saabiq tusaale uu ka tixraacayo oo ka horreeyey iyadoo aanu jirin ayaa abuuristooda u bilaabay oo fatara ayaa ka xeel dheer khalaqa waana aniguna baa uu yidhi calaa daalikum arrinkiinna aan idiin sheegay oo inuu yahay rabbigiin rabu samaawaati waalardi min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacayee qirayaan ka mid ahay watallaahi ilaah baan ku dhaartee la akiidanna wallee waan dhakri oo waan dhakri oo shirqool baan u dhigi asnaamakum sanamyadiinna sawiradaasi aad meelahaas soo dhigdhigateen iyo sanamyadaas wallee waan dhakri bacda an tuwalluu markaad jeedsataan dabadeed mudbiriina xaalaatiin kuwa daba jeediyey mar alla markaad jeedsataan ee ciidihiinna iyo munaasabadihiinna aa u baxdaan wallee sanamyadaa waan dhakri fajacalahum markaa meesha waxaa ku jirta dee waa baxeen oo maalin ciideed oo bannaanada ay u tamashlo tegayaan bay ahayd oo waa waa baxeen isagana naraac bay yidhaahdeen oo dee waa ka cudur daarto waa ki yidhi innii saqiim fa nadara nadratan fi nujuumi faqaala innii saqiim fajacalahum markaa wuxuu maaganaa inuu makriyo dee asnaamtan oo waxa weeyaan si fiican uu burburiyo u baabi'iyo fajacalahum dabeed waxa uu ka yeelay ibraahim asnaamtii judaadan burbur iyo baaba wax la baabi'iyo la burburiyey ayuu ka yeelay gawdaasuu ka saaro waa wada jajabiyo waa burburiyey ilan dhagaxaan meesha lasoo qorqoray ayaa meesha yaallay waa jajabiyo waa burburiyey ilaa kabiiran mid weyn mooyaane oo lahum iyaga u sugnaaday kii dee ugu weynaa mooyaane xagga xajmiga iyo daatada ama kii ugu weynaa mooyaane xagga maqaamka iyo darajada kii ugu maqaam sarreeyey iyaga agtooda kaasuunbuu daayey weliba jalaaludiin almaxalli sida uu sheegayo callaqa alfaasa fii cunuqi kaasuu qoorta u sudhay faaskii uu ku burburiyey kuwa kale kii ugu weynaa maxaa uu sidaa u yeelay lacallahum waxay mudan yihiin kuwan gaaladiihi yarjicuuna inay soo noqdaan oo ilayhi ay ilaa ibraahiima ibraahim inay usoo noqdaanoo dabeed fa yu'minuu bih dee ay rumeeyaan ama lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay usoo noqdaan ilayhi ilaa kabiirihim haada kan sanamkoodan ugu weyn inay ku soo noqdaanoo dee dabeed ay weydiiyaan maxaa dhacay si ay u ogaadaan wax hadal iyo huguntoonale inaanu ahayn kabiiran waa fii jirmihi aw kabiiran fii maqaamihi ladayhim sida saaxibu wajhi nahaar uu tilmaamayo jirmi iyo jurmina waa kala duwan yihiin jurmi waa dembiga jirmina waa daatada shayga marka fii jirmihi waa daatadiisa mid u weynoo kuwa kale waa ka weynaa xagga baaxadda iyo daata ahaan waa haddii la yidhaha fii jirmihi oo ajraamta waa jamcu jirmine waa dawaadda laakiin jurmigu waa jaraa'imta aw kabiiran fii maqaamihi ladayhim oo ama xajmi ahaan iyo daata ahaan kuwan kale ugama weynaynbe laakiin maqaam ahaan iyo darajo ahaan buu agtooda ugu weynaa iyagaa weyneynayey marka weynidu marna waa xagga maqaamka iyo darajada marna waa xagga xajmiga iyo daatada ilan shayga xajmigiisaa weynaan kara iyadoon darajo ahaan iyo maqaam ahaan dadka agtooda aan waxba ka ahayn wax aada u yarna wax la qadarinayo agtooda maqaam kuluu noqon karaa marka waxa uu tilmaamay sheekhaasi ilaa kabiiran lahum labada midkooda ama daata ahaan buu kuwa kale uga weynaa ama yuu kaba weynaane oo ha ka yaraada ama ha la sinaadee maqaam ahaan bay isaga si gaara ugu cisaynayeen oo kuwan kale wuu ka mudnaa maqaam ahaan labadaa midun weeyi ilaa kabiiran lahum kabiirna waxaa loogu tilmaamay waa binisbati lahum iyaga marka la eego ayuu agtooda ku weynaa ilan xaqiiq ahaan laysa bikabiir qiimo male iyo maqaam toona laakiin waxaa loo jeedaa marka lagu fasirayo kabiirulmaqaam iyaga nisbadooda agtooda marka loo eeguu la weynaa xaqiiq ahaanse ma weyna oo dee waxay la mid tahay xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu ninkii boqorkii reer ruume hiraqle uu warqadda u qorayay rasuulku min muxamadin rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa hiraqla cadiimi ruum ayaa u yidhi yacni waxay ka socotaa warqadani nebi muxamed oo rasuulkii rabbi uu soo diraya ninka hiraqle ayaanay ku socotaa cadiimi ruum ee reer ruumkoodii weynaa ay weyneynayeen maxaa nabigu ugu tilmaamay cadiim ruum liannahu tucadimuhu ruum de reer ruum baa dee weyneynaya oo iyaga agtooda iyo nisbadoodu la weynaa markaa shayga in laga cabiro waaqiciisa sida uu yahay dee dembi ma aha waayo iyaguu la weyn yahay adiga kulama weyna siduu iyaga la ahaabaa laga tilmaamay waxaa kaloo ku jirta bay culimmadu yidhaahdeen sida iyaga waaqicooda ah shayga marka loo cabiro waxaa ku jirta nooc min almulaayanati waalmulaatafa xagga aadaabta dabacsanaan iyo soo dhoweyn iyo in lasoo dumo ayay dareensiinaysaa marka waxay iyagu u yaqaaneen marka lagu tilmaamo in laga bedelin markaa fajacalahum waxa uu ka yeelay asnaamtii ibraahim judaadan burbur iyo baaba oo wax la burburiyey ilaa kabiiran mid weyn mooyaane oo lahum iyaga u sugnaaday kii ugu weynaa mooyaane marka daata ahaan ama maqaam ahaan maxaanu sidaa u yeelay lacallahum ilayhi yarjicuuna ay likay yarjicuu ilayhi si ay ugu soo laabtaan ama lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaanoo ilayhi ay ilaa ibraahim ibraahim intay u soo noqdaan dabeed ay rumeeyaan markay arkaan waxa naftoodii difaaci waaye cid kalena inaanay wax tarayn qaaluu waxay yidhaahdeen markaa man kumaa facala ku sameeye haadaa ficilkani biaalihatina ilaahyadayadii inahu ka sidaa sameeye la min aaalimiin alla ilaah daalimiinta gardaran ayaa uu ka mid yahay qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waxaanu maqalay fatan nin dhallinyaro ah ninkaa dhallinyarta ah oo yadkuruhum aalihadan sheeg sheegaya oo ceebaynaya ninkaasoo yuqaalu la yidhaahdo lahu isaga ibraahiimu ibraahiim qaaluu waxay yidhaahdeen fa'tuu haddaba la kaalaya oo keena bihi ninkaa dhallinyarta ah la kaalaya oo keena calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda korkooda keena oo dadka hortooda iyadoo la wada arkayo loo jeeda ninkaa golaha keena lacallahum yashhaduuna likey yashhaduu si ay dadku u xaadiraan cadaabka culus iyo cuquubada ninkaa la marinayo marka waa min ashuhuud ama lacallahum yashhaduuna likey yashhaduu si ay ugu markhaati kacaan ficilkaa xun isagu inuu falay waa min ashahaada labadaba waa laga keenay min ashuhuudi aw shahaada maxaasinu taawiilku isagu waxa uu tilmaamayaa jamaaludiin alqasim maxaasinu taawiilka wuxuu ku tilmaamayaa min ashuhuud inuu yahay oo yaxduruuna cuquubatahu inay cuquubadiisa soo xaadiraan shahaadana waa lagu macnayn karaa inay ku markhaati kacaan qaaluu waxay yidhaahdeen anta ma adigaa facalta ku sameeye haadaa ficilkani biaalihatina ilaahyadayada yaa ibraahiimu ibraahiimow qaala waxau ihi bal iskaba dhaaf anigu inaan ku sameeye facalahu sidan waxaa ku sameeyey kabiiruhum koodii u weynaa haadaa ee kani ah ilan waa kii uu reebay ee faaskana uu qoorta u sudhay ee fas'aluuhum bal hadda weydiiyo waraysta in kaanuu hadday ahaadeen yantiquuna kuwa hadlaya bal waa kuwaase waraysta kaa u weyn baa gawda ka saaroo gamta u joogsadee farajacuu dabeed waxay ku noqdeen nimankii mushrikiintaa ilaa anfusihim nafahoodii bay dib ugu noqdeen iyagiibaa dib fakar iyo fiiro isugu noqday faqaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo barhkooda barhka kale ula hadlaya waxay isku yidhaahdeen innakum idinku antum idinka ayaa addaalimuuna kuwa gardaran ee daalimiinta ah inaad tidhaahdaan ninka sidan sameeyey innahu la min adaalimiina alla ilaahay taasi gar maahae gartu waxay tahay innakum antum addaalimuun alla ilaahay idinkaa daalimiina waayo idinkaa caabudaya waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn hadal iyo huguntoona aan lahayn naftooda aan wax u tarayn tu kalena iska badaaye uma nukisuu dabeed waa la foorariyey oo calaa ru'uusihim madaxyadooda korkoodaa lagu foorariyey oo haddana waa la dabagediyey oo dib baa gaalnimadii loogu celiyey oo nimankii intay garaabeen yidhi alla ilaah innakaa qaldan ayaa haddana dib gaalnimadii loogu celiyey waa la foorariyey jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa ay rudduu ilaa kufrihim gaalnimadoodii horeba ay ugu jireen ayaa dib loogu celiyo haddana waa ismaanaceen oo gaalnimadoodii bay dib ugu laabteen uma nukisuu dabeed waa la foorariyey calaa ru'uusihim madaxyadooda korkoodaa lagu foorariyey oo macnaha gaalnimadoodiibaa dib ay ugu laabteen qaa'iliina xaale ay leeyihiin usoo qadar laqad calimta allaileh ibraahiimow waad ogaatay maa haaulaa'i kuwani yantiquuna kuwa hadlaya inaanay ahayn ee maxaad noo weydiinaysaa waad ogtahay kuwani kuwa hadlaya inaanay ahayn qaala waxauu ibraahim ku yidhi afa tacbuduuna ooma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii maa shay laa yanfacukum aan idiin tarayn shay a waxba in cabadtumuuhum haddii aad caabuddaan oo walaa yadurukum aan idinna dhibaataynayn in lam tacbuduuhum haddaydaan caabudin ood iska badaysaan waxaan dhib iyo dheeftoona idiin hayn miyaa caabudaysaan ilaah sokadii uffin alla ilahe uf iyo xumaan iyo qurun baa lakum idinka idiin sugnaaday iyo welimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba min duuni illaahi alla sokadii alla ilahe idinka iyo alla sokadii waxaad caabudaysaanba qurun iyo xumaan baa idiin sugnaaday ay qubxan wanatanan afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn oo aydaan waxba kala garanayn qaaluu waxay yidhaahdeen xariquuhu waa dabeecaddii tuqaadda lagu yaqaanay kol hadday xujo waayaan inay xoog micinsadaan ninka qabtoo guba bay yidhaahdeen ilain awood kale daliil kaloo isku difaacaan ma jiro qaaluu waxay yidhaahdeen xariquuhu guba ibraahiim oo wansuruu u hiiliya aalihatakum ilaahyadiinnana u hiiliya in kuntum haddaad ahaateen faaciliina kuwa sidaa samaynaya u nusreeya ilaahyadiinna oo ninka guba dabeed waxaa meesha ku jirta dee dab weyn ayay shideen oo aada iyo aad u weyn dabadeed waa ku tuureen weliba way u soo dhowaan kari waayeen ololka halkaa ka baxayo intaa hadhka iyo wax lagu xidhxidhaa meel fog ay kaga soo tuureen ilay uma dhowaan karayaan oo ololkaa leefaye waa dabka sidaa u weynaa qulnaa waxaanu idhi yaa naaru naartiyey kuunii ahaw bardan qabow iyo wasalaaman badbaadow calaa ibraahiima ibraahiim u ahaw qabow iyo nabadgelyo iyo badbaado wa araaduu waxay la dooneen bihi ibraahim kaydaa shirqool iyo dhagar ayay u dhigeen fajacalnaahum waxaananu ka yeellay iyaga al akhsariina kuwa ugu khasaaraha badan ee waxa weeyaan guuldaraysteen waxba ku guulaysan baanu ka yeellay wanajaynaahu ibraahiim waanu badbaadinay waxaananu u bixinay isaga iyo wa luutan luutba ilal ardi dhulkii xaggiis oo najaynaa waxaa luqada carabiga ka mid a baab la yidhaha baabu tadmiin oo in ficilka ficil kale macnihii la dhansiiyo oo markaa ficilkaa kale macnihiisii laga dhex macnaynayo macnihiisii horena isagoo wata marka maanta najaadan macnaa akhraja in la dhansiiye ama la cabsiiye waxa u daliila dee waxay ku tallowday ilaa marka ikhraaj inuu meesha ku jiraad garanaysaa marka alla waxau ihi wanajaynaahu ibraahiim waanu badbaadinay waananu u bixinay isaga iyo wa luutan luut oo uu adeeru ahaa yacni waxa weeyaan walaalkii haaraan ibnu aazar baa dhalay marka isaga iyo luutba waanu badbaadinay waxaananu u bixinay ilal ardi dhulkii xaggiisa allatii dhulkaasoo baaraknaa aanu barakaynay fiiha dhulkaa dhexdiisa lilcaalamiina caalamiinta aanu u barakaynay likarati khuruuji alambiyaai fiiha walixusni almaciishati min alanhaari waalbasaatiin waxay ku barakaysnayd ambiyada faraha badan ee alle ka soo bixin jiray iyo basaatiinta iyo webiyada iyo nolol wanaagga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ehelkeeda ugu galladaystay ardu shaam waana dhulkii shaam dhulka barakaysan wa wahabnaa waxaanu siinay lahu ibraahiim waxaanu siinay oo u hibaynay isxaaqa isxaaq ayaanu u hibaynay iyo wa yacquuba yacquub ayaanu u hibaynay naafilatan xaal u siyaaday yahay yacquub ay ziyaadatan calaa su'lih oo ibraahim walad buu ilaahay weydiistay waladkii la siiyey isxaaq buu ahaa yacquubna waa loogu daray isagu ma weydiisan yacquub markaa dee isxaaq baa sii dhalay oo awow buu u yahay oo ibraahim ma dhaline laakiin dee waladkiiyo waladu waladkuba waa ilmihiisii uun ka u dhalay iyo kuwa awowga u yahayba wa kullan mid wal oo saddexdoodan ka mida ibraahim iyo labadiisa walad ee ambiyada noqdayba jacalnaa waxaan ka yeellay baa alla wuri saalixiina kuwa wanaagsan ayaanu ka yeelay marka halkan rabbi waxa uu ku tilmaamay in dabkii iyo waxa weeyaan wixii ay dee u shirqooleen ee ay doonayeen inay ku dilaan ibraahiim ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ka badbaadiyey oo abu xayaan waxa uu baxrulmuxiidka ku odhanayaa sida abu tayib fatxulbayaanka uu kaga soo naqlinayo walow lam yaqul calaa ibraahiima lama axraqat naarun walataqadat haddaan lagu gaar yeeli lahayn calaa ibraahim ilin waa qeyd naartiyey qabow iyo badbaado noqo calaa ibraahim baa lagu qayday haddaan sidaa loo qaydi lahayn dab dambeba wax ma gubeen dabna lama shiteen ibnu cabaasna waxaa laga wariyey inuu yihi lamaa qaala allahu kunii bardan wa salaaman falam tabqa fi lardi naarun ilaa taficat markuu amarkaa alla bixiyey kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim wax allo wixii arlada dab ka shidhnaa dem buu yidhi hal mar buu baktiyey waxaa kaloo ibnu cabaas u yihi radia allahu canhu wa ardaah low lam yaqul salaaman lamaata min shiddati albardi markuu alla yidhi kuunii bardan qabow noqo wa salaaman haddaanu raacin lahayn barafkaabuu ku dhiman lahaa ilan barafka laftiisa waa lagu dhintaa laakiin markii la yidhi bardan wa salaaman ayaa qabow u ku badbaado oo aanu ku dhiman uu noqday jalaaludiin almaxallina waxa uu jalaaleynka ku odhanayaa falam tuxriq gayra wihaaqihi wadahabat xaraaratuha wabaqiyat idaa'atuha wa biqowlihi salaaman salima min almowti bibardiha waxa uu yihi dabka intaa leegay shideen xadhkihii iyo quyuuddii lagu xidhay ee yacni gacmaha iyo lugahaba lagaga garba duubay mooye wax kale may gubin xadhiggii unbay ka gubto isagoo aan xidhxidhnayn ayuunbuu bannaanka isagoo tallaabsanaya uga soo baxay ilan garbaduub isagoo u xidhan baa bartanka loogu tuuray xadhkihii unbay ka gubtay kulaylkeediina waa ka tegey iftiinka iyo waxa weeyaan iftiinkeedii unbaa baaqi noqday kulaylkii waa laga qaaday wax ku gubaysay odhaahdu alla yidhi salaamanna barafkeedi iyo qabowgeeda inuu ku dhinto ayuu kaga badbaado ilaahay kaga dhowray calaa kullin waxaa laga qaadanayaa uun dee makhluuqaadkan ilaahay isagaa xukumo oo wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu baddii aad ogeyd baaxaddeedaba dee nebi muuse iyo qoomkiisu markay ku soo baxeen an idrib bicasaaka albaxra fanfalaqa fakaana kullu firqin ka tawdi alcadiim ul u ku dhuftay ayay laba u kala dhambalanto dee waxaa la yidhi un badiyey kala fogow waddo cad baa dhexdeedii ka samaysantay fircoon iyo qoomkiisii markay soo galeenna way isku soo noqotoon marka makhluuqaadkaa ama dab ha noqdo ama badaha ha noqdo ama buuraha ha noqdaane way wada amran yihiin oo ilaahay wuxuu amro ayuunbay yeelayaan ilaahay waxa uu tilmaamay markaa inay noqdeen kuwa ugu khasaaraha badan dabeed ilaahay waa badbaadiyey ibraahiim oo waxba ma yeelin waxay la doonayeen lamay helin ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaadda barakada ee ambiyada ana ilaahay waa ku arsaaqay fabasharnaahu biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub allah waxau ihi wajacalnaahum waxaanu ka yeelay waa ambiyada ibraahiim iyo awlaaddiisa yacquub iyo isxaaqiyo waxaanu ka yeelay a'immatan kuwa lagu daydo oo hormood oo hoggaan diineed baanu ka yeelay kuwaasoo yahduuna ay yahduuna annaasa dadka ku hanooninaya biamrinaa amarka yaga dadka ku hagaya oo ku hogaaminaya wa awxaynaa waxaanu u waxyoonay ilayhim iyaga ficla alkhayraati khayraadka samayntooda ayaanu u waxyoonay iyo wa iqaama asalaa salaada oogisteeda iyo wa iitaa'a azakaa sakada bixinteeda wa kaanuu waxaanay ahaayeen lanaa annaga caabidiina kuwana caabudo ayay ahaayeen marka markii caam ahaan loo sheegay ficla alkhayraat oo wax walba soo gelayaan ayaa gaar ahaan waxaa loo xusay ummu alacmaali albadaniyati waalmaaliyati acmaasha jidhka laga qabto tii asalkiiyo hooyada u ahayd oo salaada ah iyo acmaasha xoolaha iyo hantida ku tacalluqda tii asalka u ahayd oo sakada waajibka ah taasaa gaar loo xusay iyadoo caam ahaan markii hore khayraadka loo xusay waxaana la yidhaahdaa waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaami wa luutan aataynaahu waa baabu lishtigaal wa aataynaa waxaanu siinay luuta luut waxaanu siinay aataynaahu waxaanu siinay luut xukmaa xukum iyo kala saari dadka la kala saaray iyo nebinimo ayaanu siinay iyo wa cilmaa cilmi oo waxyigaanu u waxyoonanay ah wanajaynaahu waanu ka badbaadinay luut min alqaryati magaaladii baanu ka badbaadinay ay min cadaabi alqarya magaaladaa ehelkeeda cadaabkii ku dhacaanu ka badbaadinay allatii magaaladaas oo kaanad ahayd hiya iyadu tacmalu tu samayso alkhabaa'iha xumaanaha oo ragga in wax loo doonto iyo anshuxumada oon cidi uga horrayn ayay dhaqan u lahaayeen ilaahay waxau idhi innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen kuwaasoo faasiqiina ilaahay taacadiisa bannaanka uga baxay wa adkhalnaahu waxaanu gelinay baa alla yihi luut fii raxmatinaa naxariistayada dhexdeedaanu gelinay oo macnaha nebinimadii aanu siinay ama naxariistayadaanu gelinay oo jannada ah ama naxariistayadaanu gelinay ey fii ahli raxmatinaa ehelka raxmadayada mutaystay dhexdooda ayaanu gelinay oo uu ka mid noqday waayo innahu luud min asaalixiina kuwa wanaagsan ayaa uu ka mid ahaaday wa nuuxa wadkur xusnebi allow nuuxa nebi nuuxna xus dadkana xasuusi ka bedelo id wakhtigii xus naadaa u dhawaaqay huwa nuux min qablu hore uu u dhawaaqay ay min qabli ibraahiima wa luud ibraahiim iyo luud hortood wakhtiguu nuux dhawaaqay oo muxuu ku dhawaaqay ilaahay buu baryey oo dee waxa weeyaan qoomkiisii markuu ka quustay uu u taag waayey ayuu yihi ilaahu annakiyo kuwana soo kala gaadhowna kala xukun walaqad naadaanaa nuuxun fala nicma almujiibuuna ilaahay waxau ihi walleen nuux waa noo dhawaaqay oo waana baryey kuwa aqbaloo ajiibana annaka ugu wanaagsanaanay oo waa aqbalay waxaa la ishaarayaa dee habaarkii uu yihi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara allahayow arlada korkeeda gaalba ha ku reebin oo ha kaga tegina baabi iyo madhi oo waxba ha ka reebin iyo aayaddii kale suuratu lqamar kadabad qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdana wa qaaluu majnuunu wasdujir fadacaa rabbahu anii maqluubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر markii qowmu nuux nuux ay beeniyeen ee weliba gaalnimada ay isu dardaarmeen ee weladku weladka uu sii dhalo uu u sii dardaarmayey ee uu u taag waaye uu ka quustay ayuu dee ilaahay beryey oo uu yidhi allahayow waa layga xoog roonaaday oo waa layga qaalib noqday ee ii heeli ilaahay markaa albaabadii samada wuxuu ka furay biyo waxa weeyaan butaacaya oo xoog u shubmaya dhulka hoostiisana waxa uu ka soo bixiyey biyo aada u burqanaya biyihii cirkiyo biyihii dhulka ayaa arrin hore loo qorsheeyey oo rabbi uu qiyaasuu qadaray ayaa ay ku kulmeen sidaasaa duufaanka loogu halaagay intii yaraydee doonta nebi nuux la raacday mooye alla waxau idhi wa nuuxan wadkur xusnebi allow dadkana u sheeg nuuxa nebi nuux ay qisata nuuxin nebi nuux qisadiisii dadka u sheeg id wakhtigii u sheeg ka bedeloo naadaa u dhawaaqay huwa nuux min qablu hore uu u dhawaaqay oo ay min qabli ibraahiima wa luud ibraahiim iyo luudba hortood markuu allo u dhawaaqay isagoo rabbigii baryaya fastajabnaa dabeed waanu ajiibnay lahu nuux waa aqballay oo istajaabadu waa bimacnaa ajaaba fanajaynaahu dabeed waanu badbaadinay nuux iyo wa ahlow ehelkiisiiba min alkarbi dhibaatadii baanu ka badbaadinay dhibaatadii alcadiimi ee weynayd dhibkii weynaa isaga iyo ehelkiisiiyo intii raacdee rumaysayba waa ka badbaadinay wanasarnaahu waanu u hiilinay nuuxoo min alqowmi qoladii waanu uga hiilinay aladiina kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka yaga waayo innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma sawin xumaan dadkeed bay ahaayeen oo fa aqraqnaahum dabeed waanu qarqinno biyihii duufaankaanu ku halaagnay ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood wa daawuuda wadkur xusnabi allow daawuuda qisata daawuuda daawuud qisadiisii iyo wa sulaymaana inakiisii sulaymaan qisadoodii xus waa nebi iyo inakiisii waa laba nebi oo inan iyo aabbihii daawuud baa aabbihiiyo sulaymaanna waa inakiisii marka qisadii nebi daawuud iyo nebi sulaymaanna xus ka bedelo id wakhtigii xus yaxkumaani ay xukumayeen daawuud iyo sulaymaan fil xarsi beertii ay xukumayeen id wakhtina ay xukumayeen nafashad ay miratay fiihi beertaa dhexdeeda khanamulqawmi dadkii adhigoodu u mirtay marka nafshiga waxaa la yidhaha daaqa habeenkii waa mirasho maaha ka maalintii goor habeennimaa ayaa beerta adhigu galo u mirtay id wakhtigii ay xukumayeen nafashad ay miratay fiihi beerta dhexdeeda khanamulqawmi dadkii adhigoodu u mirtay oo wa kunnaa waxaanu ahayn baa alla yihi lixukmihim daawuud iyo sulaymaan xukumkooda waxaanu ahayn shaahidiina kuwa goobjoog oo arkayoo og fafahamnaahaa waxaanu fahamsiinay haadaa waxaad u celisaa alxukuuma xukuumada laga fahmayo dee qisadan iyo mas'aladan oo waa xukunkii mas'aladan waxa la fahamsiiyo rabbi u furay sulaymaan oo inakii daawuuda marka allah waxa uu yidhi fafahamnaaha haa oo xukuumadii macnaha xukunkii mas'aladan waa mas'alada adhiga beertan mirtay ee baabi'iyey mas'aladaa xukumkeedii waxaanu fahamsiinay sulaymaana nebi sulaymaan baanu fahamsiinay isagaa gartoo la waafajiyey wa kullan mid wal oo labadoodan ka midana daawuud oo aabbihii iyo sulaymaan oo inakiya labadoodaba aataynaa waxaanu siinay xukmaa xukum iyo kala saarid iyo nebinimo iyo wa cilmaa cilmi maxaasinu ta'wiilka jamaaluddiin wuxuu ku odhanayaa waa lidafci tawahumi ana alxukma laysa lidaawuud maadaama maa fahima alxukuuma wakullan aataynaa xukmaa waxaa lagu dafcinayaa ama meesha lagaga saarayaa in la moodo inaan daawuud xukunba la siin kol hadduu masaladan fahmi waayey marka waxaa la leeyahay mas'aladan ma fahmin laakiin xukumka waa la siiyey dee ijtihaad baana ahayd oo ambiyadu shayga markay ku ijtihaadayaan ee waxyi aanay ku xukumayn dee sawaabkana waa waafiqi karaan waana qaldami karaan mar hadday ijtihaad tahay oo waxay wax ku xukumayaan aanu waxyi ahayn marka masaladan waa ku ijtihaadayeen oo daawuud ma garan ee sulaymaan baa gartay oo la waafajiyey marka wa kullan mid wal oo labadooda ka mida daawuud iyo sulaymaanba aataynaa waxaanu siinay xukmaa xukum oo kala saarid iyo nebinimo ah iyo wa cilmaa cilmi wa sakharnaa waanu laylinay maca daawuuda daawuud la jirkiisa aljibaala buurihii baanu u laylinoonu u sakhirnay yusabixna xaal ay la tasbiixsanayaan daawuud oo ay u jiibinayaan oo la qaadayaan dikriga iyo xuska alleh watayra shimbirihiina waa u sakhiray daawuud iyaguna ay yusabbixna usoo qadar iyagoo la tasbiixsanaya oo iyaguna dikriga iyo xuska la jiibinaya oo la qaadaya daawuud ilaahay waxau idhi wa kunnaa waxaanu ahaanay faaciliina kuwa sidaa sameeyey haddaad la yaaban tihiin waxaanu ahaanay haddaanu rabbi nahay kuwa sidaa sameeyey oo macnaha waxaa sidaa yacni looga cabiray wa kunnaa faaciliina dee dadku waxay la tacajubayaan waxa weeyaan buuro iyo shimbiro dikriga iyo tasbiixda la qaadaya daawuud waa wax cajab badan oo aan caadi ahayn oo lala yaabo marka alla waxa uu leeyahay haddaad la yaabteen annakaa awooddeeda sidaa ku samaynay waxaana culimmadu yidhaahdeen sida uu tilmaamayo fatxulbayaanka waxa buuraha looga soo hormariyey shimbiraha lianna taskhiirahaa wa tasbiixahaa acjabu wa adallu cala alqudra waayo buuraha in la layliyo oo la sakhiro oo ay tasbiixsadaan ayaa ka layaab badan oo ka tusi og wax kastoo ka soo hadhay xagga qudrada ilaahiyada awoodda alleh oo wa adkhaluu fi licjaazi ka geli og xagga icjaaska iyo mucjizada liannahaa jamaadun waayo waa wax mayeedhaana oo dee jamaada watayru xayawaanu naatiq shimbiruhuna waa noole dhawaaqa oo dhawaq iyo cod leh marka macnaha labadaba waa layaab sakhiridoodu waxaase buuraha looga soo hormariyey noolaha dhawaqa iyo cod kale in la sakhiro waxaa ka layaab iyo cajab badan jamaadaadka aan dhawaqa lahayn in la sakhiro sida buuraha dhagaxaanta ah sidaasaa loo soo hormariyey jalaaludiin almaxallina waxau odhanayaa wa kunnaa faaciliina ay taskhiira tasbiixihimaa macahu wa in kaana cajaban cindakum waxaanu samaynay inaannu tasbiixdooda u sakhiro inay daawuud la tasbiixsadaan oo dikriga la qaadaan walow arrinkaasi layaabba agtiinna ha ku ahaado awooddayadase wax lala yaabaa kuma jirto ina allaha calaa kulli shayin qadiir mas'alada haddaynu ku noqonno fafahamnaaha sulaymaana sida ibnu cabbaas laga wariyey qisadu waxay ahayd ari baa beer soo galay adrhigii markaa beertii waa fasahaadiyey daawuud markaa wuxuu ku xukumay adrhigii dadkii beerta laga baabiyey inay iska qaataan sulaymaan baa markuu yimid yidhi maya adhiga waxaa loo dhiibayaa dadkii beerta laga baabi'iyey dabadeed way ku intifaacayaan caanahooda iyo ubadkooga iyo manaafacaadkooda way manaafacaadsanayaan dadkii beerta laga baabi'iyey adhigaas waxa weeyaan beertiina waxaa loo dhiibayaa oo beeraya kuwii adhigoodu meesha uu baabi'iyaa beertana gacanta loo gelinayaa iyaguna waa beerayaan oo waa camirayaan oo waa daryeelayaan zaracii adhigaasi uu baabi'iyey habeenka uu gaadho habeenkii adhigaasi uu mirtay halkuu marayay markuu soo gaadho ayaa qoladii beerta lahaydna beertoodii loo celinayaa qoladii adhiga lahaydna adhigoodii loo celinaya way kala ceshanayaan marka taasaana sawaabku ahaa uu sulaymaan ku xukumay sidoo kale waxaa xadiid saxiixeynka ku sugan xadiidka abu hurayra ku soo arooray in laba haweena oo laba inan wata ayaa midkood labadii inan midkood baa yeygii uu qaatay markaa way isku qabsadeenoo ina kaagiibuu qaatay iyo kaagiibuu qaatay daawuud bay iskula yimaadeen faqadaa bihi lilkubraa daawuud gabadhii weynayd buu yidhi adigaa le qaado way ka baxeen sulaymaan baa u yeedhay kaalaya buu yidhi midina ii keena ashuquhu baynahumaa waan idiin kala jeexiyo midiba qayb ha qaadatee faqaalat isuqraa raximaka allah huwa ibnuha laa tashuqahu faqadaa bihi lisuqraa tii yarayd baa tidhi allah kuu naxariistay sulaymaanow waxba ha jeexinoo ha kala goyn iyadaa lehe iska sii beerkiibaa qaaday hooyanimade maarkasa markaasuu yidhi iyadaalo tii yarayd buu siiyey markaa taana waa la fahamsiiye oo waa la waafajiyey sulaymaan wa callamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum fahal antum shaakiruun allah waxau ihi wa callamnaahu daawuud waxaanu baray sancata labuusin qamiis bireedyara yacni waxa weeyaan waa dharkii birta ahaa ee lagaga gaashaaman jiray dee warmaha iyo seefaha iyo markii lagu dagaalamayey waa gaashaan waa dhar xadiida oo la xidho si aan waranka lasoo tuuriyo leebku aanu kaaga tafin oo jidhka aanu u gaadhin ilaahay markaa waxau ihi wacallamnaahu daawuud baa markaa cid sanceeyo ugu horreeyey wacallamnaahu daawuud waxaanu baray sancata labuusin qamiis bireedyada qamiisyada la xidhanaya ee birta ah sancayntooda iyo samayntoodaaanu baray lakum liajlikum idinka dartiin inuu u sameeyo ayaanu baray lituxsinakum si ay qamiisyadaa birtii idinka ilaaliyaan min ba'sikum dagaaladiinna oo warmaha iyo seefaha ugaga gaashaamataan ee fahal antum idinku ma ahaateen shaakiruuna kuwa mahadnaqaya oo ilaahay nicmaduu idiin galay garanaya ma tihiin mise waa ka gaaloobaysaan wlisulaymaana ay wasakharnaa waxaanuu sakhiray lisulaymaana nebi sulaymaanna arriixa dabayshii baanuu sakhiray caasifatan xaal ay tahay xoog mid u dhabanaysa oo u dhacaysa tajrii iyadoo soconaysa dabayshaasi biamrih sulaymaan amarkiisa ku soconaysa ila alardi dhulkii xaggiisana u soconaysa allatii dhulkaasoo baaraknaa aanu barakayna fiiha dhulka dhexdiisa waa dhulkii shaame wa kunnaa waxaanu ahaanay bikulli shay wax walba caalimiina kuwii garanayay og ee aqoon ulaanu ahaanay baa alla yihi subxaana sulaymaan waxaa loo sakhiray dabaylaha wlisulaymaan ariixa guduwuhaa shahrun warawaaxuhaa shaarun dabaylahaasaa loo sakhiray oo gellinka horena waxay geyn jireen in bil loo socdo caraabaha gelinka dambena waxay ka soo celin jireen in bil loo socdo maalinta keliya gudaheega labada gelin laba bilood masaafo loo socday dabayluhu u qaadi jireen waana loo sakhiray haddaba dabaylahaas sulaymaan iyo jundigiisa loo sakhiray ee qaadaye ilaahay u leyliyey halkan waxaa lagu tilmaamay wlisulaymaana riixa caasifatan caasifaduna waa shadiidat lhubuub dabaysha xoogee xoogga u dhacaysa aayad kalena waxaa lagu tilmaamay dabayl dabacsan oo fasakharnaa lahu riixa tajrii biamrihi rukhaa'an xaysu asaaba waxaanu sulaymaan u sakhiray dabaysha iyadoo amarkiisa ku socota si dabacsan meel alla meeshuu u qastee uu doonana ay geynayso waxaa loo jamciye oo culimmada qaar ay ku kulmiyeen marka horey hinjinaysay kor u qaadaysa dabayshu awood iyo xoog bay ku qaadaysaayoo markaa waa caasifatan ileen kor bay u dallacaysaa mar alla markay hawada gasho ee ay ku ekaatana si dabacsan ayay u soconaysaa hawada sare diyaaradahaas umaydaa arag marka ranweyga ay ku cararayaan sow xoog uma socdaan markay hawada gashana inay socotayo in kaleba kala garan maysid soo maaha ilaahay baa dee sulaymaan u sakhiray dabaylahaasaa ka caja badanba marka waxaa la yidhi waa markaa horey qaadasana xoog mar alle markay hawada gashana si tartiiboo dabacsan ayay u sidaysay allah waxau ihi wa min ashayaaiini ay wasakharnaa lisulaymaana sulaymaan waxaanu uga sakhiro uga laylinay min ashayaaiini xagga shayaadiinta xaggooda manduul ama qaar kuwaasoo yaquusuuna badaha quusaya oo macaadinta iyo luulka iyo jawaahirta qaaliga ah badda gunteeda uga soo saara lahu liajli sulaymaan sulaymaan dartiina badaha u quusaya si ay macdanaha qaaligaa ugala soo baxaan oo ay ugu soo saaraan sulaymaan wa yacmaluuna waxaanay qabtaan shayaadiintaasi camalan camal camalka oo duuna daalika kaa la soo sheegay sokadii ah yacnii camalladaa la soo sheegay kuwo aan ahaynna way u qabanayeen wa yacmaluuna waanay qabanayeenoo way ka shaqaynayeen shayaadiintaa sulaymaan loo sakhiray camalan camal iyo shaqo ayay qabanayeen oo duuna daalik kuwaa la soo sheegay sokadooda macnaha acmaashaa hore aan ahayn oo ka duwan oo sida dhismaha oo kale sida wastaadada iyo injineerada kuwa dhismayaashuunu qaabilsanaya dabaqyadana waa loo sakhiray ilaahay waxau ihi wa kunnaa waxaanu ahaanay lahum iyaga shayaadiinta xaafidiina kuwa ilaalinaya oo waxa loo diray inay fasahaadiyaan ama cid kala waxyeelaan ayaanu ka ilaalinanay alla waxau ihi waayuuba wadkur xus nebi allow ayuuba ay qisata ayuub nebi ayuub qisadiisiina xus dadkana u sheeg id wakhtigii xus ka bedelo naadaa u dhawaaqay ayuub rabbahu rabbigii uu dhawaaqay wuxuu ugu dhawaaqay annii biannii aniga masanii waxa i taabtay allahayow adduru dhibaataa i taabatay kor iyo kalba waanta adiguna allahayow arxamu raaximiina inta naxariisata ka ugu raxmadda badan baatay fastajabnaa lah waa ajiibnay baa alla yihi subxaanah oo waxaa lagu yidhi sida aayaddii kale rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala urkud birijlika haadaa muqhtasalun baaridun wa sharaab halkaa aad taagantay cidhibtaadii lugta ku dhufaa la yidhi biyaa ka soo boodaya biyaha soo booda waa muqhtasalun baaridun wa sharaab kuwa lagu maydho oo korka markaad kaga maydhato wixii dhibaato korkaaga ka muuqday masaxo oo maydho oo baabi'iya sidoo kale waa kuwo qabow oo la cabo oo markaad cabto uurku jirta iyo hoosta wixii cillad iyo cudur ku jirayna ka saaraya oo ka siibaya ama ka maydhaya markaa kor iyo kalba si aad uga caafimaaddo isha halkaa ka soo booda badhna ku maydho badhna cab kor iyo kalba waad caafimaadi marka allah waxau ihi fastajabnaa waa aqbalay lahu ayuub fakashafnaa waanu ka faydnay maa wixii bihi ayuub ku sugnaa oo min dururin dhibaato ah wa aataynaahu waxaanu siinay ayuub ahlahu ehelkiisii ayaanu siinay iyo wa mihlahum kuwa lamida oo macahum la jirkooda ahaaday ehelkiisii u badiyey oo weliba wixii ka dhintay waa loo soo nooleeyey sida jalaaludiin almaxaliba uu leeyahy axya llaahu lahu man maata warasaqahu milahum ibnu cabaasna uu sidaa tilmaamay in loo soo wada nooleeyey marka wax alla wixii ka dhintay waa loo soo nooleeyey kuwo kaloo la midana waa loogu daray dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim maxaa rabbi sidaa ugu sameeyey raxmatan iyo wadikraa waa mafcuulu liajlih raxmatan liajli raxma naxariis darteed baanu sidaa ugu yeelay naxariista oo min cindina agteeda ka ahaatay iyo wadikraa waliajli dikraa iyo waanin darteed lilcaabidiina kuwa alla caabudaya lagu waaninayo oo lagu xasuusinayo si ay u sabraan dabeed abaalka ayuub oo kale ay u helaan oo dariiqiisa ugu daydaan allah waxau ihi wa ismaaciila wadkur xus nebi allow dadkana u sheeg ismaaciila qisadii nebi ismaaciil iyo waidriisa idriis iyo wadalkifli dalkifli idriis iyo ismaaciil nebinimadoodu waa mutafaq iyo ambiyada aynu suuradda ku sheeganoo dhan dalkifli unbaa la ysku khilaafay isagana sida raajixa waa rasuul waayo dee waa lala xidhiidhiyey oo qisadii ambiyada dhexdooda lagu sheegay wadkur haddaba xus nebi allow dadkana uu sheeg ismaaciila ay qisata ismaaciila nebi ismaaciil qisadiisi iyo waidriisa idriis qisadiisi iyo wadalkifli dalkifli qisadiisii xus dadkana xasuusi kullun mid wal oo nebiyadan ka mid ihi min asaabiriina kuwa sabre ayuu ka mid ahaaday asaabiriina calaa taacati rabbihim asaabiriina can macsiyatih kuwa taacada rabbi ku adkaysanaya macaasida iyo dembigana ka sabraya wa adkhalnaahum waxaanu gelinay rususha fii raxmatina naxariistayada dhexdeedaanu gelinay oo jannada ah ama nebinimadaanu ugu nicmaynay waayo maxaanu sidaa ugu samaynay innahum iyagu min alsaalixiina kuwa wan wanaagsan ayay ka mid ahaadeen oo salaaxu daahiri waalbaatin kor iyo kalba way ka hagaageen allah waxau ihi wadannuuni wadkur xusnabi allow dannuuni ay qisata dinnuun kalluunka kii u saaxiibka ahaa warkiisii iyo qisadiisiina xus waa nebi yuunus yuunus ibnu matta ayaa la odhan jiray kalluunkana waxaa loogu nisbeeyey dee waa kii kalluunku liqay dabeed ilaahay ka badbaadiyey berriga bannaanka usoo bixiyey bifadlihi wa raxmatih marka wadannuuni wadkur qisata dinnuun kalluunka kii u saaxiibkaa qisadiisii xus nebi allow dadkana xasuusi id wakhtigii xus ka bedelo dahaba uu tegay dunnuun waa nebi yuunuse macnaha qoomkiisii wuu ka tegey muqaadiban xaal uu yahay mid u cadhaysan ay liqowmi qoomkiisii u cadhaysan ama muqaadiban xaalu yahay mid cadhaysan oo lirabbihi ay liajli rabbih ilaahay dartii u cadhaysan marka muqaadabaduna waxaa la yidhi mufaacaladii mushaarakada labada dhinac faa'iideynaysay ma ahae waa isagaa cadhaysan uun amaba waa fii baabihaa oo aqdabahum wa aqdabuuhu waxaa loo jeedaa iyana waa ka cadhaysiiyeen isna waa cadhogeliyey wadannuuni dannuun kalluunka kii u saaxiibka ahaa warkiisiina xus nebi allow dadkana u sheeg id wakhtigii xus dadkana xasuusi dahaba wuu tegay nebi yuunus waa dunnuun eh muqaadiban xaal uu yahay mid qoomkiisii u cadhaysan cadho ayuu kaga dhaqaaqay laakiinse waxaa cuquubada ama yacni dhibkaa loo mariyey nebi yuunus waxa uu ku tegay idan la'aan ilaan ambiyadu qoomkooda markay ka tegayaan ama hijroonayaan waa in loo ogolaado markaa fasax rabbi isagoon haysan ayaa cadhadii uu kaga dhaqaaqay qoomkiisa fadanna markaa waxa uu maleeyey yuunus an lan naqdira inaanaan cidhiidhi gelin karayn calayhi korkiisa halkaa caloosha nimiriga ama kalluunka inaanaan gelin karayn ayaa uu mooday kaasi waa tafsiir ama fadanna waxa uu maleeyey huwa dunnuun oo nebi yuunus ah an lan naqdira in laga keeno min alqadari waalqadaa ay an lan naqdiya calayhi inaanaan ku xukumi karayn bimaa qadaynaa wixii aanu ku xukunay calayhi korkiisa jalaaludiin almaxali labadaba waa tilmaamayaa oo wuxuu odhanayaa ay naqdiya calayhi bimaa qadaynaa aw nudayiqa calayhi yacni waxa uu mooday inaanaan cidhiidhi gelin karayn ama inaanaan ku xukumi karayn waxaanu ku xukunnay oo kalluunkaa calooshiisa inaannu gelinna ah fanaadaa dabeed waa dhawaaqay yuunus fi dulumaati madowiyada dhexdoodii buu ka dhawaaqay waa fii dulumaatin halaath saddex madow oo kala hooseeya dulmatu lbaxr wa dulmatu lleyl wa dulmatu batni lxuud madowgii badda madowgii habeenka gudcurka ah madowgii caloosha kalluunka ee dhexdiisa uu ku sugan yahay saddexdaa madow ee kala hooseeye dhexdooduu ka dhawaaqay ilaah wax walba maqlaa halkaa intuu ka maqlay ajiibay fanaadaa waa dhawaaqay yuunus fi dulumaati madowyada dhexdoodii ayuu ka dhawaaqay qaa'ilan xaal uu leeyahay an laa ilaaha antu waa tafsiiriye eh ay laa ilaaha laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro allahayow ilaa anta adiga mooye subxaanak ilaahw ceeb iyo xumaan oo dhan waa ka- waad ka nasahantaho waad ka hufan tahay innii anigu kuntu waxaan ahaaday min aldaalimiina kuwa daalimiintee dembaabay baan ka mid ahaaday waayo idan la'aan baan ku soo baxay alla waxau idhi fastajabnaa dabeed waanu ajiibnay lahu isaga oo wanajaynaahu waanu ka badbaadinay min alghammi qoomamada iyo murugtuu ku jiray wakadaalika sidaasoo kaluun baana nunji lmu'miniina kuwa mu'miniinta aanu u badbaadinaa halkan waxaa laga qaadanayaa qofka ducada nebi yuunus oo kale ku ducaysa dee in la aqbalayo fastajabnaa baa ku xigta weliba fau tacqiib markiiba waa aqbalay nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa tilmaamay oo muslim ku ducaystaa ma jiro ducaau dinnuun ila istujiiba lah ilaa hadduu ku ducaystase waa la aqbalaa waa ducada laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin waxay xambaarsan tahay ammaan iyo nasahaad rabbi la nasahayo iyo qirasho la qiranayo gefkii la galay taasaa ducada ugu qaalisan ee ugu qiimo badna ay tahay waa laga aqbalayaa markaa qalbi khaalisa haddaad ku tidhaa waxaa kaloo laga qaadanayaa saaxibu wejhi nahaar waxau odhanayaa wakadalika nunji lmu'miniin faman carafnaa sidqa munaajaati anjaynaa badbaadadu gaar kuma aha nebi nebi yuunusun gaar kuma aha e cid alla cidaanu ka ogaano munaajaadkiiyo dhawaqiisu inay ka dhab tahay waa aqbalanaa oo waa ajiibaynaa marka wakadalika nunji lmu'miniina waxay tilmaamaysaa badbaadadaas iyo ducada oo la ajiibaa nebi yuunus kuma gaar aha ee cid kasta oo qalbi khaalis oo run ah rabbigii ku barya ilaahay waa aqbalaya oo celin maayo wazakariya wadkur xusnabi allow zakariya nebi zakariyana xasuuso ka bedelo id wakhtigii xus dadkana xasuusi naadaa u dhawaaqay zakariye rabbahu rabbigii uu u dhawaaqay qaa'ilan xaal uu leeyahay rabbi yaa rabbi rabbigayow laa tadarnii ha iga tegin fardaa xaal aan ahay keligay wa anta adigu allahayow khayrulwaarisiina inta wax dhaxashee wax u hadha ka u khayr badan baa tahay ee anta albaaqi bacda fanaa'i khalqig ka baaqi noqonaya in weligii baaba'in khalqigiisoo dhammi markay dhammaadaan waa adiga allahayow ka arlada iyo waxa korkeedaba u hadhaya waa adiga allahayow haddaba keli allow ha iga yeelin ee nebinimada wax iga dhaxla igu arsaaq waayo wuxuu u baqday isaga debadii inay diintii dayacanto ilmo nebinimada ka reeba ayuu markaa ilaahay weydiistay ilaahay markaa waa siiyoo dee nebi yaxye ayaa lagu arsaaqay oo nebinimadii ka dhaxlay aabbihii zakariye allah waxau idhi fastajabnaa waanu aqbalay lahu zakariye wawahabnaa waxaanan u hibayno aanu siinay lahu zakariye yaxyaa yaxye ayaanu siinay waaslaxnaa waanan u hagaajinay lahu zakariya zawjahu xaaskiisii oo hagaajintu waxa weeye ma dhalays bay ahayde mid wax dhasha ayaa rabbi ka yeelay biqudratih walaa yamtanicu shayun fi lqudra waayo inahum iyagu ree zakariya kaanuu waxay ahaayeen waa tafsiir in damiiru jamca ree zakariya loo celiyo oo zakariye iyo yaxye iyo ooridiisii ambiyadii oo dhan in loo celiyana waa lagu fasiray culimmada qaarkood laakiin cidda u dambaysay laga hada laga warramayo zakariye iyo reerkiisa haddii loo celiyo macnuhu waxa uu noqonayaa innahum iyagu ree zakariye kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa degdega oo fi lkhayraati ay fii wujuuhi lkhayraat khayraadka wejiyadiisa kala duwan dhexdooday ku degdegi jireen jamalku waxau odhanayaa halkan waxa looga leexday ilaadii tilmaamaysay shay xaggiisa loo degdego ilal khayraati lama odhan oo inta badan wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum saaracadu yani waxay ku tallowdaa ilaa shayga xaggiisa loo sii degdegayo laakiin hadda waxaa la cabiray fii oo shay lagu dhex jira tilmaamaya waxau yihi markaa ay yubaadiruuna fii wujuuhi alkhayraat waxaa looga jeedaa wejiyada khayraadka dhexdooday ku degdegayaan maca habaatihim wa istiqraarihim fii asli lkhayr khayrka asalkiisii iyagoo ku dhex sugan ayay haddana dhexdiisa ku degdegayaan oon cidi uga horreynay marka waxaa kala duwan qofku shay aanu ku dhex jirin inuu usoo degdego si uu usoo dhex galo iyo shay uu kuba dhex jiro dhexdiisa inuu ku degdego oon cidina uga horrayn waxaana xeel dheer wixii isagoo ku sugan haddana inuu u degdego cid walba uga horreeyo marka fiida sida loo cabiray waa sidaa iyadaana ka ablaqsan oo ka xeel dheer ilaada innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa degdega oo fil khayraati ay fii wujuuhi alkhayraat khayraadka wejiyadiisa kala duwan dhexdooda ayay ku degdegayeen wayadcuunana waanayna caabudi jireenoo waana baryi jireen raqaban ay raaqibiina xaal ay yihiin raxmadayda kuwa rajaynaya iyo wa rahaban ay raahibiina xaal ay yihiin cadaabkaya kuwa ka cabsoonaya wa kaanuu waxaanay ahaayeen lanaa annaga khaashiciina kuwa noo khushuuco isku kaayo dulleeyo isku kaayo dhiiba ayay ahaayeen wallahu aclam